لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وبعد walaalayaal waxaynoo bilaabanahayaa qeybtii saddexaad taariikhdii musalsalka ahayd waanu ka taariikhaynaynay asayid axmed ibnu idriis iyo noloshii sheekhu soo maray iyo dacwadii ilaahay uu barakeeyey ee caalamka uu ku faafiyey haddaba sida hore baanu u qaadanay oo hore baanu usoo sheegnay taariikhda sayid axmed ibnu idriis waxaa saldhig u ah oo dhammaanteed baanu ka soo qaadanay kitaabka la yidhaha aniisuljali fii tarjamati sayidi axmed bni idriis oo uu qoray fadiilatu sheekh cusmaan ibnu sheekh cumar ibnu sheykh daawuud haddaba qofkii mar walbaba doonahayo faahfaahin intaa ka badan inuu ka ogaado wuxuu kala xiriiri karaa kitaabka hore aanu usoo xusnay haddana cutubkeenna saddexaad waxaanu uga hadli doonaa ru'yada oo qofku uu ku ru'yoodo nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam wax ma ka bedeli kartaa ru'yadaasi axkaamta shareecada islaamka oo haddii shay sharciga islaamka uu ku yidhi waa xaaraan haddii ru'yo nebigu aada ku aragto nebigu uu ku yidhaaho waa xalaal xukunkii shareecada ma bedelmahaya sidaa ru'yada cagsigeeda ma ku bedelmahayo haddaba dhegeystahow ogaaw in qofka horta muuminkaa ru'yadiisu ay tahay xaq ru'yaduna waa qeyb ka mid a nebinimada sida xadiiska saxiixa ku soo arooray laakiin ru'yadu si kasta oo xaq u noqoto xukun sharci ah iskuma bedelo axkaamta sharciga ee muqararkaana lama bedeli karo qaadi ciyaad almaliki ayaa waxa uu sheegay taa inay culimmadu isku raaceen in ru'yadu aysan xukun islaam ah aysan bedeli karin haddaba qofku nabigu hadduu ku ru'yoodo sala allahu calayhi wasalam ru'yadiisa wuu ku dhaqmi karaa haddii ay shareecada waafaqsan tahay ama haddii shareecada ru'yadu ay kasoo horjeedo kuma dhaqmahayo imaamkeena nawowiga raximahu allahu tacaala sharaxa saxiixu muslimka juzka koowaad lambarka boqol iyo toban iyo shan ayuu ka soo guuriyey qaadigii ciyaad ahaa in aysan ru'yada ku buri karin sunno sugnaatay sunno aan hore u sugnaanna aysan ru'yo ku sugnaan karin waxaana nawowi uu yihi raximahu allahu tacaala tani waa iswaafaqidda culimmadu ay isku waafaqeen wuxuu intaa ku sii daray imaamu nawowi raximahu allahu tacaala sidaas ayaa qaadi ciyaad kayrkiisuna ay yidhaaheen oo asxaabta shaaficiyada iyo kayrkooda abah waxay soo guuriyeen culimmadu in qofka ru'yooda ru'yadiisa aysan waxba ka bedeli karin xukun sharci ah intaa kabacdi imaamu nawowi raximahu llahu tacaala muslimka qofku hadduu nabiga ku ru'yoodo sala allahu calayhi wasalam isagoo nabigu amrahaya waxaa inuu sameeyo oo wax sunnaa inuu sameeyo ka reebtay ama nabigu uu ku hanuuninayo wax maslaxo ah khilaaf kuma sugno markaas in lagu camal falo ru'yadaas inay ay sunno tahay wax khilaafii kama taagna marba haddii ru'yada nabiga caleyhi waafaqsan waa itifaaq culimada in ru'yadaas in lagu camal falaa ay sunno tahay liannahu taasi xugun ma aha oo hurdadu ama ru'yadu ay keentay bal waxaa la tix raacahayaa wixii shareecada islaamka ku sugnaaday haddaba sidaas xukunkaa haddii aada fahamtay iyo sidaa aada mas'alada u fahamtay awraadda iyo adkaarta laga dhaxlay asayid axmed ibnu idriis oo laga soo qaatay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxay ka mid tahay masaladan hadda aanu soo taqriirinaynay oo khilaaf uusan ku jirin in lagu dhaqmahayo waxaana halkaa ku baaba-ay shakiga dadka qaar ay ka qaadi karaan asayid axmed ibnu idriis sidee nabiga calayhi salaatu wasalaam ru'yo wax uu uga qaatay loogu camal fali karaa wax ru'yo ah oo wardi looga dhigan karaa liannahu imaamu nawowi raximahu llahu tacaala ayaa ku sheegay sharaxa saxiixu muslimka wixii nabigu ru'yo uu kugu faray sala allahu calayhi wasalam in lagu dhaqmaahe inay sunno tahay awraadda asayid sayid axmed ibnu idriisna nidaamka ayay ku socota haddaba qofkii doonayo awraadda la ikhtiraacday laakiin shareecada aan kasoo horjeedin waxa uu ka tixraaci karaa kitaabka la yidhaha almuntakhab fii sharxi adkaari marxab oo uu qoray asheykh cusmaan ibn sheykh cumar ibnu sheykh daawuud oo masalada aada uu sheekhu halkaa uga faahfaahiyey haddaba halka waxaad ka soo ogaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam si soo jeeda in lagu arki karo hurdana lagu arki karo nabiga sala allahu calayhi wasalam taasina wax diidaya aysan jirin xagga sharciga iyo xagga caqliga intaba qofkii doonayo inuu arrinkaas wax ka ogaadana wuxuu kala xidhiiri karaa kitaabka la yidhaha alminaxu almakiya sharxu alhamziyati albusuuriya waxaanu haddana wax ka ogaanaynaa fadaa'ilu sayid axmed ibnu idriis qiimooyinkii faraha badnaa iyo sharaftii ilaahay uu ku galladaystay asayid axmed ibnu idriis kitaabka la yidhaha caqdu durar lambarka lixdan uu iska leeyahay sheekh ibraahim urashiid waxaa kitaabkaas ku qoraa asayid axmed ibnu idriis inuu yidhi ikhwaankeenna qeyb ka mid ah ayaa waxay su-aaleen dadka nabiga calayhi salaatu wasalaam mar walbaba ru'yo ku arka markaa ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wiilkayga asayid axmed ibnu idriis waa qaws ayuu yidhi waa daaci weyn ummadda diinta ugu yeedha wiilkayga ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay haddaba marka asayid axmed ibnu idriis culimada guud ahaan dhammaantood waxay isku waafaqeen ammaanta asayid axmed ibnu idriis waxaa jiray hadda ka hor maxamed ibnu cali assunuusi ayaa nabiga sala allahu alayhi wasalam intuu ruyo ku arkay su-aalay in yacni nabigu khayr uu ugu duceeyo owlaadda sayid ibn axmed ibnu idriis markaasuu yihi nabigu sala allahu alayhi wasalam iyo caruurtayda owlaadda sayid axmed ibnu idriis waxay la mid halla ka qaadanaynaa karaamaadkii ilaahay uu ku manaystay asayid axmed ibnu idriis sheekha la yidhaha xasan caakish kitaabkiisa la yidhaha adduru lmasuun ayaa wuxuu yidhi karaamaadkii uu iska lahaa sayid axmed ibnu idriis ayaan ku qoray dhowr warqadood markaasaan waxaan arkay sheekha oo dhibsanaya karaamaadkiisa la qorahayo isagoo dhibsanaya ayaan arkay sayid ibn axmed ibnu idriis markaasuu wuxuu yidhi sayid axmed ibnu idriis cindana alistiqaamatu hiya gaayat alkaraama annaga agteenna shareecada in lagu toosnaado ayaa karaamo noo ah buu yidhi sheekhu oo sheekha intaasoo karaamaa laga sheegay iyo intaasuu duulay iyo intaasuu biyaha dul socday iyo hawaduu maray iyo annaga waxaa karaamo noo ah buu yidhi shareecada in lagu toosnaado nasiibkeenna ugu weyn ee aanu rajaynaynaana waa rasuulka inaan raacno raagkiisa sala allahu calayhi wasalam awliyada waaweyn ee ku xididaystay oqoonta ilaahay subxaanahu wa tacaala ma cuskadaan karaamaadka maxaa yeelay abulqaasim alqushayri ayaa ku yidhi kitaabkiisa alrisaala alqushayriya abuyaziid albistaami ayaa wuxuu yidhi ha ku kadsoominina karaamaadka ilaa aada qofka ka eegtaan waxa ilaahay amray ma qaadanhaya waxa ilaahay ka reebana ma ka harahaya kacab dhegaystaha sharafta lahow qofka karaamadiisa inaan la eegaynin oo karaamadu aysan tusinaynin qofku inuu weli ilaahay yahay khawaariqulcaada ma tusinayso qofki laakiin intaadan qofka weli dhihin haddaad ku aragto wax khawaariqulcaado ah waxaad ka eegtaan marka hore horta shareecada inuu ku dhaqmaayo laakiin ha odhanin qofkan hawaduu duulaa biyahana wuu dul wuu dul socdaa saas awgeed waxaan aaminayaa inuu weli ilaaha yahay ha odhanin waxaad fiirisaa horta shareecada sidee ugu dhaqmaa qofkani awaamirta ilaahay uu amray ma fuliyaa waxa ilaahay uu ka reebay ma ka haraa markaad miisaankaa saarto oo miisaankaa uu ku toosnaado waxa ka soo fulahaya aamin markaa kabacdi inay karaamo yihiin ya karaamo inay yihiin markaa kabacdi aad aamini kartaa waxa isaga ka soo fulahayo dadka qaaraa maantay yacni dad ruuxaan adeegsanaya ama jin adeegsanaya ayaa markay arkaanay dhahaan yacni waddan fogaa la iga soo hadlay ama xogtaadaan hayaa alla weli ilaahay wayay leeyihiin lama ogola intaadan weli ilaahay aadan odhanin oodan la soo boodin yacni qofkan waxaa dhici karta inuu ruuxaan adeegsaday ama jin inuu adeegsaday horta bal eeg qofkan siduu shareecada ugu dhaqmaayo markaad ogaato miisaanka shareecada inuu ku dhaqmahay markaa dheh waa weli ilaahay ama waa saalix dheh laakiin adigoon ogaanin sida shareecada uu ku yahay hala soo boodin wel ilaahay khawaariqu caadaadka waxaa ka mida nooc sixirkaa ka mida nooc istidraajaa ka mida qofka lagu dulaynayo nooc waxaa ka mida jinka la adeegsado waxaa dhici karta qofku hadduu jin adeegsanayo maraykan khabarka ka dhacaya inuu jinkaasi u keeno adiguna aad istiraahdo weli ilaahay markaas marka walaalayaal waxaa inaga miisaan noo ah sida abuyasiid albistaami uu leeyahay in qofka aanaan oranin waxa ka soo fulahaya waa karaamo ilaa aan ka ogaano shareecada sida u tadbiiqinayo laakiin haddii salaadii subaxa uu ka hurdaayo haddana uu kuleeyahay sheekhaan ahay allo karaamaan ahay beentaa weeye dhe waa nin qaraardoona jeebkaagana u socda marka waa in walaalayaal aada looga taxadaro dadka yacni tasawufka u nisbe sheeganaya dadka dhahaya annagu awliye ilaahay ayaanu nahay waa in miisaanka qofka uu aada ugu saaro inuu kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ku dhaqmahayo imaamu dahabi ayaa ku yidhi kitaabkiisa la yidhaha sir aclaami nubalaa juska toban iyo saddexaad lambarka siddeetan iyo siddeed abu yaziid albustaani ayaa wuxuu yidhi ilaahay wuxuu abuuray dad fara badan oo biyaha ku dul soconaya oo wax qiimaa ilaahay agtiisa aan ku lahayn bal hadalka eega walaalayaal ilaahay wuxuu abuuray dad fara badan ee biyaha ku dul soconaya ilaahay agtiisana wax miisaanaya qiimo aan ka lahayn wuxuu yidhi abiyasiid albistaami haddii aad fiirisaan qof karaamaad fara badan la siiyey ilaa uu hawada ku duulahayo ha ku kadsoominina ilaa aad ka aragtaan sidee shareecada ugu camal falaa sidee awaamirta ilaahay u fuliyaa sidee waxaa ilaahay ka reebay uu uga haraa sidee xuduudda sharciga u ilaaliyaa ilaa aad ka sidaas aada uga imtixaantaan ha iska rumayninoo waa weli ilaahay hadhiinina tasawufka walaalayaal waa sidaas xaqiiqadiisa suufinimada suufinimada xaqiiqadiisa sidaas ayay ku amri dadaa maanta soomaalida in badana waxaa jirtaa iska dagan ama iska ajaran oo laiska khayaani karo oo haddii la yidhaaho yacni walaalkaa oo gaalkacyo oo kale ku xanuunsanaya ayaa khabarkiisii la ii keenay xalay oo khabarkiisii aan ogaado halkaasuu gurigiisu ku yaallaa gurigiisa baryuu usii jeedaa saas weeye haddii looga sheekeeyo iska rumaynayo weli ilaahay iska dhahayo war maxaad ka ogtahay inuu sixir waxaan ku gaaray war maxaad ka ogtahay inuu waxaan jini ninkani adeegsaday maxaad ka ogtahay waa inaad marka fiiriso qofkan shareecada markuu ku toosan yahay oo karaamaad aad ku aragto waa weli ilahay dhe markaa kabacdi oo daahiru shariica uu ku camal falahayo kitaabka la yidhaha alfataawa alxadiisiya ibnu xajar alhaytami uu leeyahay lambarka laba boqol sagaashan iyo kow ayaa junayd albakdaadi wuxuu ku yidhi wuxuu ka soo naqilay ibnu xajar uu ka soo guuriyey junayd albakdaadi inuu yidhi junayd albakdaadi dad ayaa waxay ku socdeen biyaha dushooda dad iyaga ka fadli badanna oon ayay u dhinteen buu yidhi biyaha dushooday ku soconayaan dad iyaga ka fiicanna oonay u dhinteen buu yidhi bal fiirso junayd albakdaadi wuxuu yidhi hal dhuuracso wax la eg oo shareecada aad ku toosnaato ah ayaa kaaga khayr badan kun karaamo in lagu siiyo bal fiirso kitaabka la yidhaha alibriij lambarka labaatan iyo toddoba waxaa ku sugnaa xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi oo uu ka soo guriyey naasirudiin ibnu lmunayir toosnaashada shareecada lagu toosnaado waxaa mustaxiil ah inaysan karaamo noqon oo istiqaamada shareecada lagu toosnaado nafteeda ayaaba karaamo rasmiga ah buu yidhi waxyaalaha kale ee khawaariqul caadaadkaa inay naxariis noqotana way dhici kartaa fidno inay noqotana way dhici kartaa buu yidhi sheekh cabdulqaadir aljilaani kitaabkiisa la yidhaha siru alasraar lambarka toban iyo lixaad wuxuu ku yidhi dadka karaamaadka leh kulligood waa la xijaabay buu yidhi ilaahay xaggiisa waa laga xijaabay karaamaduna waa xaydka iyo caadada ragga ayuu yidhi weligu wuxuu iska leeyahay yuu yidhi kun maqaam maqaamkana waxaa ugu horeeya kow lambar kow ah karaamaadka qofkii karaamaadkaa ka gudba ayaa inta kaleo baaqigaa gaaro uu yidhi qofkii aan ka gudbinna weligii khayr ma gaaro ibnu cadaa ilaahi secondary kitaabkiisa xikamkaa wuxuu ku yidhi qof walba oo lagu gaar yeelay karaamo ma wada aha shaafi buu yidhi yacni dad badan oo karaamaad la siiyey oo dhulka loo soo duubay hawada ku duulahaya biyaha dul soconaya oo waxaa jira haddana aan shaafi ahayn oo aan ka nabadgelin aafaadkii nafta iyo istustuska iyo dadka wujuuhdooda inuu soo jiito fidnada aan ka nabadgelin wuxuu ku yidhi kitaabka la yidhaha cawaarif almacaarif baabka lixdan iyo koowaad masraadaadii ayaa yidhi sunnada nabiga inaad raacdo sala allahu calayhi wasalam ayaad ku gaari kartaa aqoonta rasmiga ah waajibka inaad isgudato ayaad ku gaari kartaa inaad ilaahay u dhowaato sunnooyinka inaad daa'imto ayaad ku gaari kartaa allah inuu ku jeclaado xaqiiqadu waxay tahay karaamada meel ay ka soo gasho male xagga fadliga fadli badida meesha ay ka soo gasho male sida uu sheegay junayd albakdaadi iyo abi yaziid albistami iyo ibnu cabdaa illahi secondary iyo sharqaawi haddana sayid axmed ibnu idriis wuxuu iska leeyahay karaamaad aada u fara badan waxaa ka mid a istiqaamada karaamada sheekh waxaa ugu weyneed sayid axmed ibnu idriis inuu istiqaamo lahaa oo diinta uu ku toosnaa jiray oo wax yar oo gef ah inuu shareecada u gefo uu iska ilaali jiray sayid axmed ibnu idriis wuxuuna ku aanbaxay sayid axmed ibnu idriis raacitaanka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aqwaashii nabiga iyo afcaashiisa iyo xaaladihii nabiga guud ahaanba uu ku raacay sheekh xasan axmed caakish ayaa yidhi waxaad ogaataa dariiqada sayid axmed ibnu idriis inay tahay raacidda kitaabka iyo sunnaha taas ayaana ah toosnaashaha dhabta ah waxaa ka mid a karaamaadka sheekha sheekadii mashhuurka ahayd oo xarameynka iyo yeman intaba maaragtaahay mashhuurka ahayd oo laysku wada waafaqay oo markii sayd axmed la weydiiyo qur-aanka fasiraadiisa inuu fiiri jiray calaacashiisa ee markaa calaacashaas ilaahay uu uga muuji jiray qur-aanka tafsiirkiisa markii xadiiska la weydiiyena calaacasha dhinaca kale ayuu u rogi jiray markaasaa xadiiska halkaa ilaahay subxaanahu watacaala uga tusi jiray kitaabka la yidhaha almuntaqa nafiis lambarka kontonaad waxaa ku sugnaa inuu arrimahaas oo dhan sheekhu iska dhaafay maalmihiisii ugu dambeeyey wuxuuna ahaan jiray markii la su-aalo tafsiir ama xadiis isagoon gacantiisa midna aan eegin ayuuba iska fasiri jiray markii dambe waxaa ka mid a karaamaadkiisa kafaalo qaadinda nabiga sala allahu calayhi wasalam sayid ibnu axmed ibnu idriis iyo jidkii sayid axmed ibnu idriis wixii raaca oo dhan inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu u bishaareeyey oo uu kafaalo qaaday kitaabka la yidhaha cuquudu durar iyo risaalat alawraad waxaa ku sugnaa lambarka siddeetan iyo koowaad sayid axmed ibnu idriis inuu yidhi awowahey nebi moxamed sala allahu alayhi wasalama wuxuu igu bishaareeyey qofkii adiga kuu nisbo sheegta inaanan qof kale u tala saaranaynin ee aniga ayaa u shafeecahaya oo u gargaarahaya oo ilaahay uga shafeeco raadinaya subxaanahu wa tacaala sheekadani waa mashhuur ilaa ay segtay inay ka gaarto xadka tawaaturka kitaabka la yidhaha almuntaqa nafiis lamar ayaa waxa uu qoray sayid axmed ibnu id wuxuu leeyahay duco la aqbalo welig nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku leeyahay codsi markii aniga wax codsan la yidhi waxaan codsaday in nabiga calayhi salaatu wasalaam isagu uu gacantiisa uu ugu shafeeco dadka aniga jidkayga raacay oo dariiqadayda ayuu yidhi sayid axmed ibnu idriis markaasuu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi qofkii adiga waddadaa jidkaaga raxmada calayhi salaatu wasalaam qofkii raaca aniga ayaa u shafeeca qaadahayo qof kale u tala saaran maayo waxaana sayid axmed ibnu idriis ardaydiisa uu ku dhihi jiray waxaan idinku xkan xawaaladiina wuu aqbalay wuxuuna ula jeedaa nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a karaamaadka sheekha sida kitaabka la yidhaha caqdu dur oo uu iska leeyahay ibraahimu rashiid ku sugnaa axmed ibnu idriis asayd axmed ibnu idriis inuu yidhi ardaygaygu hadduu ii dhawaaqo anigoo joogo qoraxdu meeshay u dhacdo isagoo joogo qoraxdu meeshay u dhacdo anna aan joogo qoraxda meesha ay ka soo baxdo arday yacni raaciddana ka run sheegaayo ee taawjidkii nebi maxamed raacay sala allahu calayhi wasalam dariiqadaydii raacay waxaan leeyahay labeyk hadduu ii dhawaaqo waan ku ajiibay isaguna ijaabadaa uu maqlayo haddii qof ka run sheegaayo uu yahay islaamka waxaa ka mid ahaa karaamaadka sheekha ardaydiisa nin ka mid ah ayaa wuxuu ahaa islaan aada u dabeecad xun islaantii ayuu garaacay way geeriyootay markaasuu dowladda ninkii ka cabsaday habeenkii saqdhexe ayuu sheekha guriga ku soo garaacay sheekhu islaantii ayuu tegey wuxuuna arkay markaa iyadoo dhimatay wuxuu ninkeedii marka ku yidhi sheekhu ilaahay ayaan baryaynaa si ilaahay kurbadan kaaga faydo sheekhu marka ushiisii ayuu islaanta ku taabtay ushii u watay markaasuu yidhi ilaahay idankiis ku noolaaw ilaahayna halkii ayuu ku nooleeyey islaamtii marka ducooyinka sheekha aad ayaa ilaahay u aqbali jiray subxaanahu wa tacaala maadaama shareecada islaamka uu ku toosnaa asayid axmed ibnu idriis waxaa ka mid ahaa karaamaadka sheekha nin ayaa wuxuu soo iibsaday hilib markaasuu hilibkii marada uu ku xirtay salaadii ayaa marka waktigeedii la gaaray markaasuu sayid axmed salaadii ku xirtay salaadii markii dhamaatay ayuu ninkii hilibkiisii gurigiisa la aaday oo dherega ayuu ku ritay si uu u karsado dab ayuu marka shiday hilibkii marka dabku waa saamayn waayey sheekhi ayaa dib loogu laaftay o la yidhi arrintaa ayaan aragnay markaasuu wuxuu yidhi mar aan nebi maxamed ru'yo ku arkay sala allahu alayh wasalam ayaa wuxuu igu bishaariyey qof kasta oo adiga deris kula noqda ama salaad kula dukada naartu inaysan taabanayn marka hilibkaas maadaama sayid axmed ibnu idriis uu deris la noqday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka ilaaliyey naartii waxaa ka mid a sheekha karaamaadkiisii a sayid axmed ibnu idriis sheekha baqashiisii baqasha koorahay u saaraa birta u saaraayo sheekhu baqasha uu ku fuuli jiray ayaa jabtay khaadimkiisi ayuu u dhiibo wuxuu yidhi orodoo igu goyay dadka birta tuma ha ii soo hagaajiyaan birtii dabka ayaa la saaray waxba way ka saameyn weys sheekhiyaa u laabto waa loo sheego waxaa la yidhi birtii dabka waa saamayn waaye sheekhu markaasuu yidhi aniga wixii deris igala noqda ilaahay wuxuu igu karaameeyey in da dabka uusan taamana taabanaynin wixii aniga deris ila noqda waxaa ka mid a karaku wadan jiray in dabka inta la saaray xataa dabkii uu saamayn waayey waxaana qisadaa sheegay sheekha la yidhaha sheekh saciid xaaji axmed sheekh maxamed faarax habeen talaado ah bisha dilxija ay labaatan tahay sanadka kun afar boqol labaatan iyo labadii ayaa wuxuu yidhi sheekhaas sheekhaas waa macruuf wa huwa alaan calaa qeyd alxayaa hadda waa nool yahay sheekhaas wuxuu jamcu jawaamic uu ku akriya magaalada muqdisho gudaheeda sheekhaasa wuxuu sheegay sheekh la dhihi jiray shariif xasan sheekh maxamed sheekh janaaye oo sheekha kutubta ka akhrisan jiray oo saaxiibna sheekha la ahaa wuxuu yidhi gurigayga waxaa yaal saaxiibaan lahaa jiri u yidhi sheekhaasi saaxiibkaas wuxuu ii sheeguu yidhi gurigayga waxaa yaalla qamiiskii sayid axmed bin idriis qayb yar oo ka mid ah qamiiskaasna inta dab saarnay ayaa dabku saamay waayey si kasta inta la yeelay marka ninkii markuu sheekada ii sheegay waxaan ka codsaday uu yidhi indhahayga aan ku arko itus bacd almaqrib ayaan israacnay buu yidhi siigaalaan isku raacnay oo magaalada muqdisho ku yaalla qaybtii yareeda waa qamiiskii sayid axmed mudriis oo loo keenay dhulka maqribka laga keenay ayaa waxaa la saaray tanuurka muufada inta aada loo shiday aa lagu dhex riday waa sidiisii isagoo ha laga soo saaray indhahaygaan ku arkuu yidhi markaasa waxaan weydiiyu yidhi niw qamiiskan qaybtana itus dad badanaan tusi lahaa aniga isi waan diidu yidhi oo wuxuu yidhi wuu weynaa kamiisku qofba cad sidaan ugu jarjarayay intan un baa soo hartay oo dadkaan u tusaayey waxaan idhi wey khamiiskan xagge ka keentay sheekh axmed ibn idriis maadaama xilli hore uu geeriyooday wuxuu yidhi waxay iga saaxiib sayid maxamed guuleed ayay iga soo gaartay buu yidhi qaybtan yarta ah marka sheekii arrinkaas sameeyey uga farxinaa sheekh saciid gaar ahaan kitaabka jamcu jawaamica iyo mandiqa ayuu ka dhegeysan jiray ninkii marka kamiiska tusay kun afar boqol kow iyo tobankii haddaba arrinkaasi dad badan wax la qariibsado ma aha waxay ku dhacday arrintan oo kale ninkii la dhihi jiray abu muslim alkhawlaani oo saxaabada soo gaaray saxaabada soo gaaray waxa u yeeray abu muslim alkhawlaani abumuslim alkhawlaani ninkii nabinimada sheegtay ee la dhihi jiray aswad alcansi ayaa u yeeray wuxuu yidhi ma waxaad qirsan tahay nebi maxamed rasuul ilaahi inuu yahay sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi haa wuxuu yidhi ma qirsan tahay aniguna inaan rasuul kale ahay markaasuu yidhi maya markaasuu yidhi dabka ku tuura sheekii weynaa abu muslim alkhawlaani oo taabicigahay saxaabada soo gaaray dabkaa lagu tuuray waaba sheekhiisii raaxib u noqotay dabka marka sayd axmed saasaadan ula yaabi karin kamiiskiisii in dabku saamay waayo ilaa dadkii saxaabada soo gaaray ayaa karaamadan oo kale ku dhacday ha qariibsanin ilaahay subxaanahu watacaala fadliga uu bixiyey ka mid tah markaasa aswad waxaa lagu yidhi ninkii nabinimada sheegtay ninkan haddaadan ka burin waddankaaga oodan ka eryin dadka ku raacsan oo dhan way fasaadayaan markaasuu yidhi nin iga baxa kuma dili karee dab iyo wax walba kuu ridayay waddankayga ka baxo yidhi waa ka baxay waddankii magaalada madiinuu yidhi abu muslim alkhawlaani masaajidkii uu galay waa tukaday sayid cumar bin alkhadaab ayaa arkay markaasuu ku soo boodo wuxuu yidhi war kumata xaggeesa ka timid markaasuu yidhi abu muslim alkhawlaani yaman ayaan ka imid markaasu wuxuu yidhi niu yaman waxaan ku maqlay ayuu yidhi sayid cumar nin inta dab lagu dhex riday dabkii uu saamay waaye ninkaas iga waran markaasu wuxuu yidhi ninkaa cabdullaahi ibnu suwa baa la yidhaha abu muslim alkhawlaani markaasuu wuxuu yidhi ilaahan kugu dhaariyaa adiga miyaa ninka dabka lagu riday oo dabka uu saamay waaye markaasuu yidhi haa sayidinaa cumar ayaa intuu ku booday oo qoorta ku dhegay oo shumiyey oo marxabeeyey ayuu sayid cumar iska ooyey markaasu intuu soo qabtay ayuu sayid abubakar ibnu sidiiq sayid abubakar sidiiq ayuu u geeyey oo meel fadhiya markaasuu wuxuu yidhi ilaahay ayaa mahad iska leh aan idilin ilaa wuu iga tusiyey ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ku jiro qof sidii nebi ibraahim oo kale lagu sameeyey sida abu muslim alkhaylaani oo dadku uu saamayn waayey wuxuu ahaa nin adduunyada iska nacay aakhirana usii jeestay wuxuuna badi jiray qofka eebe subxaanahu watacaala abu muslim alkhawlaani waxa uu geeriyooday lixdan iyo labadii taariikha hijrigu markuu ahaa waxaana qisadaas qoray kitaabka la yidhaha albidaaya wanihaaya iyo siyar aclaami nubala marka sidaas ayaadan ula yaabi karin asayd axmed ibnu idriis inuu karaamadaas ilaahay ku galladaysto maadaama taabiciintiiba laga helay dad dadku uu saamayn waayey haddaba waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa karaamaadka sayid axmed ibn idriis in asxaabtiisa ama ardaydiisa sayd axmed ibn idriis qaybo ka mid ah magaalada madiine ayay joogeen waxay ku soo koofteen axyaasha sayd axmed ibn idriis nin dadkii beerjoogayaasha ka mid ahaa ayaa waxay aada ula weynaatay wixii uu maqlay oo fadliga iyo qiimaha uu leeyahay oo sayda axmed ibnu idriis markaasaa dadkii ardayda ahaa qayb ka mida waxay yidhaaheen intay cirka indhaha u taageen oo shimbiro meesha ku arkeen waxay yidhaaheen haddaan shimbirtan u yeeri lahaa magacaasi wax midul ibliis aan ugu yeeri lahaa xataa way noo iman lahayd markaasaa shimbirtii lagu yeero la yidhi ilaahay ayaa lagugu dhaariyaahe say axmed ibnu idriis karaamadiisa ku imaad markaasu meeshii timid marka kalamaad aada cajiib u ah ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku manaystay sheekh waxaa kulanka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu la kulmay kulmay uuna uga qaatay adkaar iyo axsaab iyo sal alay wasalam taasi waa karaamo aada u weyn badan haddaba waxaan u gelaynaa sheekha adduunka wuxuu uga tegay xigmooyin fara badan lahaan jiray waxaa xigmooyinkiisa ka mid ahaa mar sheekha la weydiiyey xadiiskii ahaa laa tufadiluunii calaa yuunusa bni maka ha iga fadileenina nabi yuunus xadiiskaas kaga ranaali iyadoo nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ana sayidu waladi aadam aroorta nabi aadam aniga yani boqor u ah oo ugu fadli badan nabiguna waa yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis kalena wuxuu yidhi yuunus bnu mataaha iga fadilina labada xadiisoo laysugu daayeen markaasu miraadku wuxuu yahay markii aniga lay dheelmiyey habeenkii oo jeedka layidhaha sidratilmuntaha lay gaarsiiyey bal xataa carshiga lay gaarsiiyey dhowaanta aan ilaahay u dhowaayey waxay la mid ahayd nabi yuunus markii mallaygu uu laqay siduu ilaahay ugu dhowaayo kale waa xadiiska loo dariishado yani ilaahay inuusan makaan iyo jiha midna uusan lahayn oo ilaahay makaanka iyo jihada iyo carshiga intaan la abuurin siduu ahaa ayuu haddana ilaahay yahay subxaanahu watacaala waxaa la weydiiyey sheekh axmed ibnu idriis cutullin bacda dalika zaniin aayaddaa ka wahan wuxuu ku jawaabay cutulliga dadka qallafsane aada adagaa la yidhaha zaniinkana waxaa la yidhaha qofka u nisbo sheeganayo qolo uusan ka mid ahayn waxaa ka mid yidhi ruux bini aadamnimada u nisbo sheegta xagga suuradda laakiin dabeecadiisu ay tahay dabeecadii shayaadiinta iyo dabeecada dugaagga qofkaasoo kale waa zaniin uu yidhi sheegasuu ku yahay bini aadamnimada sheekh axmed ibnu idriis waxaa xidmooyinkiisa ka mid ahayd inuu yidhi bismi illahi raxmaan raxiim waa aayad suurad walba suurad walba aayad ka mida wuu yidhi leanna waxaa daliil waxa yidhi ummaddu waxay ku waafaqsan yihiin saxaabadu inaysan masxafka ku qorin wax aan qur-aan ahayn masxaf kastoo masaaxibta saxaabada ay qoreenna waxaa ku qornaa bismi illahi raxmaan raxiim suurad walba bilowgeeda ilaa suurat tawba maahane haddana waxaan u gelaynaa sheekha qoraallo fara badan ayuu u kala diray si nasiixooyin ah ardaydiisii si ilaahay ugu xiray ardaydiisa waxaana ka mid ahaa qoraalladaas asayid moxamed cusmaan almirqani uu warqad u qoray waxaana warqadda uu ku yidhi sayid axmed ibnu idriis intaas kabacdi allaha kugu ayido awood ilaahay wakti walbana ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisii ha kugu socoto dadaal raaxada iyo hurdada isaga tag ilaahay dartiis ugu taagnow runta tafakurka ilaahay cadamadiisa iyo haybadiisa aada ku fakerto sahaydaada midda ugu weyn ka dhigo waxaan aad kaaga digahayaa oon haddana kaaga digahayaa oon haddana kaaga digahayaa oon haddana kaaga digahayaa inaad ku kadsoonto khalqiga oo ku weyneeya khalqiga oo ku karaameeya waxaasa ku kadsoonayaa haysdhihin nin wanaagsan ayaa tahay taasi waa fidno iyo imtixaan weyn dadku inay ku soo qaabilaan ay ku ammaanaanna waa sin dilaa ah ayuu yihi sheekh axmed ibnu idriis hillaaca dadka ee hillaac aan wax rooda aan sidin dadka ka quuso oo danacaaga dadka ka goo si toosana u qaabili allihii ku abuurtay subxaanahu wa tacaala qalbi iyo qaalabba ilaahay xaggiisa u jeeso liannahu qofka suu sida ah wax uga dhib badan ma jiro inuu dad wax ka rajeeyo dadna uu hunguriyeeyo liannahu damacu waa sheef dilaa ah waa sheef xaq xaqa kaa goynaya himmadaada iyo fikirkaaga sare u qaad si ardaydaada ay kuugu daydaan hana ku tiirsanin raaxada iyo wahsida iyo doqonnimada iskada si ardaydaadu aysan kaaga dhaxlin doqonnimada iyo raaxada iyo hurdada aysan kaaga dhaxlin oo sida markaas ay u halaagsamaan ardayda ku tarbiye dadaalka iyo yaqiinta xoogga leh waxaan kaa dhigay mid adiga khaliifkayga ah oo diinta faafiya igu kaalmay adiguna naftaada inaad himo weyn himo weyn aada la timaado waxyaalaha ilaahay kaa mashquulinaya guud ahaanna aad ka tallaabsato ilaahayna ha ku nabadgeliyo assalaamu calaykum ayuu yidhi sayd axmed ibnu idriis kitaabka la yidhaha cibdu nasiis lambarka sagaashan iyo lixaad waxaa ku sugnaa asayd axmed ibnu idriis ardaydiisa mid markaasu warqadduu ku qoray bismi illaahi araxmaan araxiim wa sala allahu calaa mawlaana muxamedin wacalaa aalihi fii kulli lamxatin wanafasin cadada maa wasicahu cilmu llahi ama bacd falamru ljaamic wa dariiq illahi tacaala ana cala alcaaqili aladii yuriidu najaata nafsihi min jamiici almahaalik ويحب أن يدخله الله في سلك المقربين إذا أراد أن يدخل في أمر من أموره قولا أو فعلا فليعلم أن الله تعالى لا بد أن يوقفه بين يديه ويسأله عن ذلك الأمر فليعد الجواب لسؤال الحق تعالى قبل أن يدخل في ذلك فإن رأى الجواب صوابا وسدادا يرتضيه الحق تعالى ويقبله منه فليدخل في ذلك الأمر فعاقبته محمودة دنيا وأخرى وإن رأى أن ذلك الجواب لا يقبله منه ولا يرتضيه فليفرج من ذلك الأمر أي أمر كان فإنه وضال عليه دخل فيه وهذه القاعدة في أساس الأعمال والأقوال والأقوال كلها فمن تحقق بها ورسخ فيها كانت أحواله كلها مبنية على السداد ظاهرا وباطنا لا يدخلها خلل بوجه من الوجوه wuxuu bisinka markuu warqadda ku bilaabay sayd axmed yiri intaas bacdi hadalka kulminahaya khayr adduunye iyo mid aakhiro iyo hadalka ku anfacahayo sababta wax kala goynaysa waxa weeye qofka caaqilka oo doonaya naftiisa inay ka badbaado halaag adduunya halaag aakhiro jecelna in ilaahay uu geliyo jidka dadka toosan uu marsiiyo markuu doonayo inuu arrin galo arrimihiisa ka mid a ha ogaado ilaahay inuu istaaji doono hortiisa rabbi isagoo qaawan hortiisana uu istaagi doono arrintaana ilaahay uu wax ka weydii doono haddaba jawaabkaan sii diyaarsadee ilaahay su-aashiisa wuxuu ugu jawaabi lahaa qofku haddan sii diyaarsaday inta uusan arrinkaasi uusan gelin haddii la muuqato arrinkaasi inuu toosan yahay ilaahayna uu raalli ka yahay aqbalhayana ciribta amarkaasi waa cirib la mahdiyo adduun iyo aakhirada haddii uu amro arrinkaasi hadduu arko arrinkaasi inuusan ilaahay ribo gelinaynin ha ka fogaado arrinkaasi liannahu baas ayuu u keenay adduun iyo aakhiro qaacidadaas ayaana asaas u ah shaqo walba oo qofku uu gelahayo ayuu yihi sayid axmed ibnu idri waxaan gelaynaa kutubtii laga qoray sheekha ama ka taariikhaysay asayid axmed ibnu idriis taariikhda adduunku aada ayuu wax uga qortay asayid axmed ibnu idriis waxaana ka mid ahaa almuntaqa nasiis fii manaaqibi qudbi daa'irati taqdiis kitaabka la yidhaaho oo iska leeyahay saalix ibnu maxamed ibnu saalix aljacfari waxaa kaloo ka mid ahaa kitaabka la yidhaha caqdi duri nasiis waxaa ka taariikhiyey sheekha kitaabka la yidhaha almuntaqa nasiis waxaa kaloo ka taariikhiyey alqasri almusayid waxaa kaloo ka taariikhiyey alyawaaqiis samina fi acyaani madhabi caalim almadiina kitaabka la yidhaha waxaa kaloo yuusuf yuusuf ibnu ismaaciil madhani uu qayb fara badan oo taariikhdiisa axmed ka mida uu ku xusay kitaabkiisa la yidhaha jaamicu karaamaat alawliyaa sheekh maxamed ibnu muxamed makhluuq kitaabkiisa la yidhaha sijaratu nuuri zakiya في طبقات المالكية أي كتب هذا القارئ تاريخ ذا السيد أحمد بن إدريس السيد محمد بن علي السنيسي أي أسونا واحتقر تاريخ السيد أحمد بن إدريس وحكى الشيخ كتاريخي الشيخ اللي راه الزركلي كتاب في اللي راه الأعلام وحكى الشيخ كتاريخي عمر رضا كحالة كتاب في اللي راه معجم المؤلفين وحكى له كتاريخي الشيخ هدية العارفين وحكى له كتاريخي شفاء الجليس وتعمير الأوقات كتاب اللي راه haddaba waxa halkan uu kasoo jeedinayaa kitaabkan anisul jaliis la yidhaaho oo muxaadaraadkan saldhig u ah oo aan ka soo qaatay sheekha qoray addaaci alkabiir almurabbi alcaظiim asheekh cusmaan asheekh cumar ibn sheekh daawuud wuxuu halkan kasoo jeedinayaa sheekhu naseexo wuxuu yidhi sheekhu waxaa la haboon oo la gudboon qofka doonayo inuu dariiqo u nisto sheegto inuu dariiqada aadaabteeda uu xafido masaailkdaa dariiqada akhlaaqdoodana uu ka dabeecad dhigto xadyigoodana uu raaco raadadkoodana uu raaco faraqoodana uu qabsado wadooyinkoodana uu raaco uuna ka dhigto hogaamiyaal lagu daydo arrimaha wanaagsan guud ahaanba looga daydo sida iyaguba ay ugu daydeen nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam marka muriidku ama ardaygu waa inuu sheekiisa u noqdo ma'muum ma'muumkana uma banaana ilaa imaamkiisa inuu raaco maahane ama uu noqdo askari oo kale askarigu ficil ma sameeyo ilaa uu amiirkiisa ka tala qaato sheekhaaguna waa amiirkii diinta raacitaanka ayaana ku noqon kartaa mid si fiican ula saaxiiba sheekaaga raacidduna ahmiyad weyn ayay leedahay waa kii nabi ibraahim yidhi faman tabicanii fa inahu minli qofkii aniga i raaca aniga ayuu iga mid yahay nabiguna waa kii yidhi sala allahu alayh wasalam salmaanu mina ahla albeyt salmaan anaga ayuu naga mid yahay haddii aanu nahay ahlu beytkii sooma arkaysi taabicu xagga naxwaha inuu matbuuciisa hore ka nactiga bedelka iyo keyrkiiba mar walbaba uu raaco sheekha qayimka ah oo raadkana sheekhiisa ku daydo ka hadda doonahaya inay aadaabtii sayid axmed ibn idriis iyo dariiqadiisa ay raacaan waa inay sheekha ku daydaan liannahu sheekhu wuxuu ku dayday nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa inay dhibsadaan waxa sheekhu dhibsan jiray jeclaadaanna waxa sheekhu u jeclaa waxyaabaha sayid axmed ibn idriis aada uu u dhibsado waxaa ka mid ahaa tubaakada iyo sigaarka liannahu asayid axmed ibnu idriis wuxuu dadka u jawaabi jiray tubaakada iyo sigaarku in ay yihiin xaaraam sida dad badan ee culimada ka mid ah ay jawaabeen inkastoo culimada qaarna ay yidhahen waa karaahiyo laakiin asayid axmed ibnu idriis isagu wuxuu oran jiray waa xaaraam jaadka waxaan leeyahay tubaakada iyo sigaarka kitaabka layidhaha muntaqa nafiis waxaa ku sugnaa sigaarka cabidiisa inay xaaraan tahay sayid axmed ibnu idriis agtiisa iyo ardaydiisa agtiisaba haddaba qofka doonayo inuu dariiqadii sayid axmed ibnu idriis u niska sheegta haddana ku khilaafo sheekha xaaladihiisii oo dhan ka mid noqon maayo dariiqada iyo dadka raacsan sayid axmed ibnu idriis oo gaarka ah haddana ninka axmedigaahi ha ka fogaado sigaarka iyo tubaakada isticmaalkooda iyo wax walba oo xiriirka isaga iyo sheekiisa xumayn kara liannahu dadka hanuunsan in lagu daydo ilaahay ayaa qur-aankiisa ku yidhi ulaa'ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadif kuwaasi waa ummaddii ilaahay hanuun marka sayid axmed ibnu idriis maadaama ilaahay uu hanuuniyey hanuunkiisii raac dariiqiisii raac haddaad dariiqadiisa u nisbo sheeganayso haddana sigaar aada cabayso ama tuwaako aada afka gasanayso aada leedahay haddana anigu waxaan ahay sayd axmed ibnu idriis ardaydiisii iyo dadka dariiqadiisa haystaan ahay taas waxay kugu noqon mid aakhiro sheekhu uu kaa beri noqdo oo u yidhaah aniga yacni ima raacin maadaama shareecada islaamka u waafaqay maadaama shareecada islaamka uu khilaafay aniga ima raacsana haddaba qof walba ha ka digtoonaado waxyaalaha noocaas oo kale ah wuxuu yidhi sheekh cusmaan nin saaxiibkayga wuxuu ii sheegay inuu ru'yada ku arkay sayd axmed ibnu idriis oo uu yidhi sayd axmed badana qof dariiqadayda u nisbo sheeganaysa haddana qiyaamaha anigu aan la doodi doono oo aan dhihi doono been weeye ilaahayo waa been waa kaadib dariiqadayda ka mid ma ahayn leanna sigaarku isticmaala tubaakadu isticmaala dad badan waxaa jira xataa taarif salaad iska ah oo sigaarga iska wada oo jaaska iska cunahay tubaakada iska cunahay anigu axmediyaan ahay sida axmed idriis dariiqiisa kadbaabiin beenaalayaal wey dariiqadan way ku iftiranayen way ku been abuuranayen haddaba tasawufka guud ahaanba iyadoon ahayn dariiqada sayd axmed ibnu yiris keliya wuxuu ku dhisan yahay tasawufka iyo suufinimadu kitaabka iyo sunnaha in lagu dhaqmo walaalayaal qof walba ee sunnada iyo kitaabka aan ku dhaqmaynin oo suufi sheegta wuxuu doonayaa suufinimada inuu cambaareeyo una adeego dadka suufinimada cadowga u ah ayuu doonayaa inuu dadka u adeego waana cadow qarsoodi ah waa in dadka noocaas oo kalea laga digtoonaada walaalayaal tasawufku waa in kitaabka iyo sunnaha lagu camal falo haddaba qof sigaarkii iska cadahaya oo daad iska ruugahaya oo tubaako canka gashanahaya haddana dhahaya anigu suufiyaan ahay ahlu dariiqaan ahay ama dariiqadii sayd axmedaan anigu ku taaganahay saasaan ahay iska dhahaya kala waa beenaale wuxuuna doonayaa dadka inuu maaragtay tasawufka cadowga u ah ayuu qofkaas u shaqeeya ee uga shaqeeya suufiyo shaqana kuma laha liannahu sayd axmed ibnu idriis waxyaalaha uu ku caanbaxay waxaa ka mid ahaa inuu sigaarka iyo tubaakada dhihi jiray sheekhu waa xaaraan ninkii aan ku arkay ardaydayda kamidana been weeye aniga iga mid maaha raadkaygana ma raacayo dariiqadeydana ka mid maaha saasuu dhihi jiraa sayid axmed ibnu idriis haddaba haddabna waxaanu gelaynaa kayfiyada ama qaabka ijaazada ijaazada horta yani macnaheeda in la qeexo ayaa loo baahanya ijaazada macnaheedu waxaa weeye albayca nabigu waad garanaysaan dad gaarhuu bayca uu la geli jiray ama wacd uu la geli jiray waa albayca calى ixyaaءi sunati الnabawiya wa qira'ati bacdi اladkaar waاtamasuki bishariica waya ijaazadu waa in qofka ballan adag lagula qabto inuu sunada nabiga salى اllahu alayhi wasalama uu ku dhaqmayo sanayo inuu shareecada islaamka si dhaba uu u qaadanayo saxaabada isagoo guud ahaan nabigu calayhi salaatu wasalaam ballan la wada galay ummadda oo dhan gacanta intuu ku dhagu bayco la qaadi jiray oo kula ballami jiray inay shareecada ku camal falaan marka ijaazadu walaalayaal yaan yani laydin tusin sawir xun oo yani waa khayaano nin sheekha inaad u shaqaydo oo beeraha aad u faso keliyaha maaragtahay ijaazadu u fakirin baycada qur-aanka in dadka khayrka lagula mubaayacoodo qur-aanku wuu sheegay ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah yad اllahi fوqa aydihim faman nakasa fainamaa yankusu calىa nafsih waman awfىa bima caahada calayhi اllah fasayu'tiihi ajra caظiima ya kuwa nabi maxamed salى اllahu alayh wasalam wacadka kugula gelahaya jihaadka iyo khayrka waxay la mid yihiin kuwo ilaahay wacad la galay haddaba qofka haddaad khayr aada maaragtahay wacad kula marto oo bayco aada kula gasho waxaad la mid tahay adigoo ilaahay bayco la galay oo kale marka ijaazada macnaheedu waa tilmiidka ardayga in lagu booriyo adkaar gaara inuu akriyo inuu shareecada islaamka uu ku dhego atamasuk bishariica nabiy llahi maxamed sala allahu alayh wasalam ayaana dadka baycada ka qaadi jiray marka ijaazada waa macna albayca waxaad garanaysaa waxyaalo yani soomaalidu ay iska ikhtiraacatay inuusan ahayn oo xaafidkii weynaa ibn xajar alcasqalaani ayaa ijaazada uga hadlay kitaabkiisa la yidhaha durar ulkamila juska koowaad lambarka boqol toban iyo lix markuu ka tarjameylaayay axmed ibnu turkan axmed ibnu turkan wuxuu yihi suurada ijaazada waxay tahay ibn xajar casqalaani ayaa dhahaya inuu ardaygu indhihiisa laabo waa sheekha bukhaariga sharxay ayaa dhahaya ijaazada markuu hadlaayo wuxuu yihi ardaygu waa inuu indhihiisa laabo qalbigiisa dhanna uu ku aruuriyo inuu nabi maxamed raadkiisa raacayo sala allahu alayh wasalam markaasuu wuxuu leeyahay markuu indhaha isku laabo laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah uu agsara ku dhahaa wuri idaadii marka qofkaas waa qaatay sheekhaas uu ka sheekh dhigtay inuu saaxiib la noqonayo inay ilaahay dartiis u saaxiibeen inay ilaahay dartiis isku jeclaadeen inay maaragtahay ilaahay dartiis u kulmaan inay ilaahay dartiis u kala tagaan ayuu markaas sheekh ugu noqday kitaabkan jaliis alanis sheekha alifay addaaci alkabiir almurabi alcadiim sheekh cismaan wuxuu yidhi ijaazada dariiqada oo anagu mashaayikhdan aanu ka soo gaarnay qaabkeedu waxay tahay ardaygu inuu qiblada u jeesto may sheekha sheekhu inuu qiblada u jeesto ardayguna sheekh hortiisa usoo fadhiisto labadooda iyagoo dahaaro qaba oo weyse qaba ardayga iyo sheekhu labadoodaba indhaha ayay laabayaan qof walba qalbiga waxay ku qabaneen nabiyullahi maxamed sala allahu alayhi wasalam isagoo nebi maxamed la fadhiyo oo kale siiradii xaaladihii nabiga uu qofku qalbiga gasana waxaan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay ahayna qalbiga kuma qabanayo qofka sheekhu wuxuu akrinaa marka aayadda ah ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah yad اllahi fawqa aydiihim faman nakasa fainamaa yankusu calى nafsih ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجر عظيما أيضا في الشيخ آخر كبعد هذا الشيخ روح آخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى لا يجر وينصرك الله نصرا عزيزا مركز كبعدي أيها روح أرضي الشيخ أميري أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي الغيوم وأتوب إليه آيات سهراء نصف هنا أي شيخ هذا نكو علم كبعد وحولي هذا أرضي يا شيخ أي كلا آخرنا هيا لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله marka sidaas ballan iyo bayco layska qaado in xaqa lagu midoobayo lagu walaaloobayo ayaa marka kabacdi indhaha layska furi sheekhu marka wuxuu amrahayaa ardayga oo wacad kula gelaya inuu badiyo istikfaarta toobadkeenka tawxiidka salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam sidaas ayay tahay ijaazada suuradeedi waxaa kale kitaabka uu ku qoray jaliis alanis sheekh cusmaan sanadka dariiqada axmediyada ah oo sheekhu uu leeyahay ilaa wax walba waxay leeyihiin sanad axaadiisu waad garanaysaan waxay leeyihiin axaadiis seexano ah fiqigu asaaniid baycadan iyo ijaazadanna waxay leeyihiin iyaguna asaaniid ayay leeyihiin wuxuu yihi sheekhu sheekh cusmaan sheekh daawuud dad badan ayaan ka qaatay yuri baycadaas ijaazada waxaa ka mid ahaa adeertay sheekh axmed sheekh daawuud oo caruurta sheekh daawuud ugu weynaa wuxuu ahaa buu yihi sheekhu adeerkaasi in ilaahay dartii isku liida qalbigiisa uu jiracsan yahay adduunyada iska naca iskana yareeya mararka qaar san maalmood ama wax ka badan ayuu maaragtahay uu waxba uusan adduunye ah yani isagana wuxuu ka qaatay badrudiin sheekh maxamed shee cali maya shee cali maya ijaazada sheekh aaba cali sheekh maxamed shee cali maya isaguna wuxuu ka qaatay shee cali maya waxaa kaloo aan ka qaatay buu yihi sheekh xuseen cadde isaguna sheekh sacadda wuxuu kasii qaatay sheekh daahir sheekh cumar sheekh xasan mucalim sheekh daahir isaguna wuxuu kasii qaatay sheekh cali maye sheekh cali maye isna wuxuu kasii qaatay sheekh xasan mucalim وحسن المعلم وحو كسي قاسي مولنا عبد الرحمن مولنا عبد الرحمن سونا وحو كسي قاسي السيد أحمد بن إدريس هذا مركا بجيسها شرفت له وسعه ولي تاريخ دي وحا إنه سعته السيد أحمد بن إدريس وحد كلا سعته قيسي دي أفراد أما عجل دي أفراد قيسة كلا كلا سعه هدي إلهي عمر نقول قاسية إلهينا نوع قلاله هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته